barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha februarina waa labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah arday badan ayaa marka ay jaamacadaha galaan waxay aada ugu xiisaan noloshii dugsiyada sare ee ay ka soo gudbeen mid ka mid ah dhallinyarada jabuuti ayaa arrintaas ka hadlaya waxaan uga xiisa horta dugsiyadii horta waxay lahaayeen horta dhinaca kontaroolka oo aad ba lagu kontarolayey halkan saa doonta sa alla saa doontaad yeelas halka waa lagu kontarool waa la duba raaciyey oo waxaa lagu eegaya halkaad socotid maxaad wadaba lagahaa in waxaa lagaa qaadiyay testya ama shaadii waxaa laga imtixaanka kaloo meeshaad socotid baa lagaa qaadayey iyo- iyo horta waxaan kaloo uga xiisay dee qo- dhalinta waxaas kaga baahan tahay in maxaa la dhahdaa wax firfircoona ama ciyaariya waxaas kaga baahan tahay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa heerka ciyaaraha kubadda cagta ee laascaanood iyo tartan cusub oo halkaasi ka furmay dhallinyaradan yaryar ee afritoonka kooxooda koobka ka qaybgelayay markii hore garoomada waa la iska yeesi jiray oo aad loo- waqti looma gelin jirin laakiin markii ciyaar wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo kubaddooda fiican la arkay rajo badan baana gashay dadkii gobolkuna aad bay u daawan jireen xitaa heer bay gaadheen kooxaha waaweyn ay dhahaan magacayaga ku ciyaara sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn xubnahayga dhiigale xididada waraabsha xaaraanka dhaarte weligay xishoodkiyo dhigimaayo xayaadaho weligay xishoodkiyo dhigimaayo xayaadaho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkayaga dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warka dunida
madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ee ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka ee soo socda uu awood u yeelan doono qorista shaqaalaha golaha amniga qaranka wararka soo baxay ama wararka soo baxaya ayaa sheegaya in admiral robert howard oo madaxweyne trump uu markii hore rabay in uu ku bedelo janankii hore iska casilay xilka la taliyaha amniga qaranka in arrinta maamulista shaqaaluhu ay ka mid ahayd waxyaabaha uu robert howard ka beediiday
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim madis ayaa maanta sheegay in maraykanku aanu damacsanayn inuu qabsado saliidda dalka ciraaq taasi oo arrin madaxweyne donald trump uu hore ugu ololeeyey si looga hortago in kooxda daacish ay saliiddaasi iibsato maartis ayaa wariyeyaasha la hadlay isagoo booqasho aan hore loo sii shaacayn ku jooga dalka ciraaq xilli maalintii labaad uu gula- uu gudagalay howlgalka militari ee ciidamada ciraaq oo uu doonayey in lagu qabsado magaalada mosul oo ay kooxdaasi gacanta ku haysay daacish uma jooga ayuu yidhi ciraaq in la qabsado amaba aanu qaadano saliiddaasi socdaalka maatis uu ku joogo dalka ciraaq ayaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi xaydar al cabaadi iyo saraakiilka sarsare oo ka tirsan dowladda waddankaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan deegaan ahaan iyo waxbarasho ahaanba way kala gedisan yihiin dugsiyada sare iyo jaamacaduhu waxaana isbeddel weyne u dhexeeya habka loo loola macaamilo ardayda iyo habka waxbarashada ay u qaataanba hase ahaatee dhalinyaro badan oo ku jirta jaamacadaha ayaa qaarkood waxay xiiseeyaan jawiga dugsiyada sare ee ay soo dhaafeen iyo ma- madadaalooyinkii badnaa oo ay sheegeen in ay ku haysteen dugsiyada sare wariyaha v o a dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa arrimahaas kala sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada jabuuti barashada guud ahaan qaybaha kala duwan ee cilmiga ee qaybta diiniga iyo maadiga ayaa waxay ka qayb qaadataa horumarka iyo furaha mustaqbalka ee qof walba oo bili-aadana haddaba ardada waxbarata ayaa waxay u arkaan in marka ay dhammeeyaan dugsiga sare oo ay hantaan shahaadada dugsiga sare in uu ka dhacay intii ugu badnayd culayskii dhinaca waxbarashada sida uu ii sharaxayo mukhtaar oo ku magac dheer khabiirka kana mid ah ardada dhigata jaamacadda jabuuti magacayga horta waxaa la yidhaha mukhtaar cilmi waxaana ku magac dheeraya khabiirka horta waa run horta safarkaas wuxuu ahaa een, safar aad u dheer buu ahaa oo runtii lawala sugayo magaranaysa dhalintu ku wala hamido cid kastaba inay gaadho isku diyaariso laakiinse inkastoo qofku markuu hanto ashadadiisa la idhaahdo baaga ama basha loorka waxaa la sameeyaa qof magaranaysa gacan qabsi qofkaa horeyaa lasii higsadaa wax laga sii wareystaa qofkaasaa kolkaa wax kugu biirinaya ku oran karaya in meeshaasi sidaasaa weyan anaa ah, qof kaaga horreeya oo kaaga sheekaynaya iyo wax kaaga biirin karo ku oranaya meeshaas waa sidaa iyo sidaa inta kale waxay tahay oy meesha horta gudgedisan tahay intaan la soo gelin ayaa ardayda loo soo diraa macalimiin wax u biirisaa oo u sheegta in fu- in furme- furmeysa oo wax u sheegto ka tiraahdaa meeshaad ku socotiin waa sidaa iyo sidaa sharaxaad yar ka sii siisa meesha ku socdaan macal facultigooda ama fi- fiilyaradooda ama qaybahooda kala duwan marka adigu markaad een, een, aad ka baxday dugsiga sare adiga shaqsiyan wadna garaac intaleg baa ku haysta adiga horta dugsiga sare markaad ka gabagabaysid wuxuu wadna qarac kuwa qabanayinba horta waxaad ha- waxaad hanaatay ashaado oo waxaad waa dalacday kalen tahay qof dalacood dee magaranaysaa guulaystanadii horta magaranaysaa weliwel kuma abuurmayaba oo kolkaa waxaa sida kusii jirta magaranaysaa farxadiisii weliw kugu yaryahay laakiinse waxaa laisku diyaarinaya waxaa jirta bes magaranaysaa sidii aad u wajihi lahayd jaamacaddan jaamacaddan seed u bilaabi doontaa baad u wajahaysaa mm, qaybteed ku hagaagi doontaa qaybaha oo sii diyaarismaa weliwelka horta uu yaryahay sideedaba horta waxaad sawirka ugu horreysa horta ka haysata waxaa ahaa magaranaysaa inay tahay hoy aqooneed ood ugu tegaysa aqoon ama job iskugu fududaynaysa inaad la kulmaysid baar tahayd meesha ugu horreysa ee da horta aad ku socotid ta labaad eh, jaamacadda marka horta la tegayo waa meel horta aad iyo aad u fiican oo u fudud in waxaanad kala kulmi karaysaa magaranaysaa aqoontaada oo sii ba- in baxadeedu sii weynaato oo sii ballaarhata maxaa farqi u dhexeeya een, markaad subxii u kala hayso dugsiga sare iyo markaad subxii jaamacadda tegeyso horta farqi weyn baa u dhexeeya in markaad u kala haysid jaamacadda iyo markaad u kala haysid dugsiyada hoose in markaad u kala haysid dugsiyadii hoose waxaad waxaad horta horta bugaanta ku fara badnaayn runtii horta taalas kuma hayo ta labaad in waxaad hamigaag wuxuu ahaa in inaad horta saacadda kaa dhacaysay oo saacadaad ku xisaabtamayso waqti baa lagu qabanayay ha waqtiga waqtigaa waad ka gaadhaysay laakiin iminka dugsi jaamacadda waa sa- waa free waqtigaa doontaa iska tegi kartaa adiga mas-uuliyaddeeda adiga xilkaaga kugu xidhan tahay farqiga u dhexeeya waa isxilqaamidii halkan oo lagu hayay iyo halkani oo adugu iska madax bannaanta qof iska madax bannaanata maxaad ugu xistay dugsiga sare markaad dhigayso oo jaamacadda aadan ka helin hadda horta in waxaan uga xiisa horta dugsiyadii horta waxay lahayn horta dhinaca kontroolka oo aad ba lagu kontroolayay halkan saa doonta saa alla saa doontaad yeelas halka waa lagu kontrool waa la duba raaciyay oo waxaa lagu eegaya halkaad socotid maxaad wadaa laga haa in waxaa lagaa qaadaya testi ama shahaadada- waxaa laga imtixaanka kaloo meeshaad socotid baa lagaa qaadayay I- iyo horta waxaan kaloo uga xiisay dee qo- dhalinta waxaas kaga baahan tahay in maxaa la idhahda wax firfircoona ama ciyaariya waxaas kaga baahan tahay ama dadaaladii waxaas kaga baahan tahay inay jimicsigii yaraabas kaga baahan tahay kolka hal- taa- waxaas waxaa badan baa loo xiisay iyo macalimiintii magaranaysaa waqtiga dee ku siin jiray kusoo rafrisan jiray isuurisan jirteen waa qof dee aan weli qaangaarin qofka qaangaadhay ayaa udhexeeya inta udhexaysa ma udhexaysa M- markaad jaamacadda dhamayso maxaa kuu qorshisan xaggee doonaysa inaad u kacdo ee, horta ilaahay hadduu gaarsiiye markaan jaamacadda dhamay haddii wadka- haddii wadku ay qaadin ha horta wax badan ma ka sokeeyo dee saacadda lama belabini haddii ay ku gaadho horta aan jaamacadda dhameyn waxyaala badan baaba i qorshaysan ilaahay hadduu i rumeeyo in kow horta dee ha- inaan dhameeyo oon ashaadada in hantaad horta marka ugu horeysa i qorshaysan kolkaan ashaadada hantana in haddeetan dee hawl galo oo qof shaqeeya aan noqdo yaa dee haddeeta magaranaysaa i qorshaysan oo dee ku guulaysta shaqooyinkayga waxaan haddeeta yaa i qorshaysan insha allah maadadee doonaysaa inaad mustaqbalkaaga raacdo shaqo ka dhigato oo daba gasho qayb magaranaysaa logisticadaan dhigtaa in logisticada ama doonaya inaan si daba raaco ama logisticada ama garanaysaa maareynta maareynta gaadiidka sida gaadiidka loo maareyn lahaa baan imanka dhigtaa qaybtaabaan doonaya inaan si tix raaco ama qaybka bangiyada qaybtaabaan hamigeyga too aan isleeyahay qaybtaabaa si daba raaci kartaa dhinaca ardayda haddaan ka hadlo horta social mediaga social mediaga horta waa waqti lumis dhinaca ardayda in howlo badan ama aqoon badanu ay magaranaysaa ay biirsan lahaayeen ayay dib uga luminaysaa iyo aqoontoodii bay dib u dhigaysaa waqtigay ka luminaysaa halkii ay wax ka qabsan lahayn bay saacad un gacma ay ku foolan yihiin waxuun ay telefoonka unbay unbay beer ka laaglaagayaan saacad beerka beerka laalaagis baan u idhaahdaa saacaday saa wadadaan ka hodhay dee horta waa run ahaantii waxa weyn horta way u fududaysay waxyaalihii dheeraa in ardayda horta faa'iido badan bay u leedahay imika faa'iidada u leedahay horta dhinaca horta waqti lumiska horta waa meesha aan quraati aan ugu aaneyn karo inay khasaare ku tahay faa'iidada anu anu aan isleeyahay waa faa'iida u tahay waxa weeyaan horta casharada waxaa looga soo shubaa badankooga ama wixii wara waxaa loogu soo sheegaa Een, arrinkaa iyo arrinkaa maanta dhacay wixii looga soo sheego waxaa laisula xidhiidha social mediaga in xiisada galabta hadday u jiri weydo waxaa looga soo sheegaa social mediaga waxa laga leeyahay xiisadii inuu jiri weyday halkii kasoo lugoy lahaa inuu iman lahay ayaa looga fududayn oo laga leeyahay in arrinkaa iyo arrinkaa saas u dhacaya ama saa ula socda xiisada xiisada inuu jiraysaa inimana jirayso halkaasa lagala soo socodsiinayaa isagoo gurigooga fadhu la socoraya haa horta qofkay ku xidhan tahay qofka siduu ilaahay wuxuu siiyey ma garanaysaa maskax ku filan ama aqli ku filan buu siiyey qofkii in arinka dhinaca internetka dhinaca xun u qaatana xumaatuu la galayaa qofkii dhinaca wanaagsan u qaatana dhinaca wanaagsan buu la galayaa
aada umahadsan tahay wariyaha v o e dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa dhallinyaradaas ku wareystay dalka jabuuti
magaalada laascaanood waxay ka mid tahay meelaha dhallinyaradu ay sida weyn u xiiseeyaan kubadda cagta halkaasi oo dhallinyaro badani ay taageeraan amaba ay daawadaan kooxaha ka dhisan caalamka hase ahaatee haatan waxaa magaalada laascaanood lafteeda kusoo gabagaboobay tartan ciyaareed oo dhex maray ilaa afar iyo toban kooxood kuwaasi oo dadweyne tiro badan soo jiitay wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa arrimahaasi ka waraystay salebaan cusmaan cabdi magaalada laascanood ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu qabtay ciyaaraha heerka labaad ee dhallinyarada aadka u yaryar waana markii ugu horreysay taariikhda ciyaaryahanada da'da aadka u yar iyo kuwa waaweynba koob noocaas oo kale ah lagu soo bandhiga magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salebaan cismaan cabdinuur xaashi oo ku magac dheer kabtan dhalo koobkan wuxuu ahaa koobka heerka labaad kooxaha seerabida gobolka sool waxay ka koobnaayeen afar iyo tobanka kooxood ee heerka labaad ee ka dhisan gobolka sool oo lagu qabtay garoonka cabdibila cabdi stadium koobkan waa koobkii ugu horreeyey ee heerka labaada kooxaha u dhammaystiran gobolka oo la qabto wuxuu kaloo ahaa koobkiisi nabadgelyaha u bilowma una dhammaystirma muddo laga joogo lix sano koob caadi u dhammaada gobolka waxaa ugu dambeysay labadii kun iyo tobankii waanu ilaahay baa mahadda iskale si qurux badan buu koobku dhammaaday kooxuhuna waxay ahaayeen afar iyo tobanka kooxood waxaan ahay shakhsi isboortigii gobolka hore ee kubadda ciyaari jiray jecelna horumarka isboortiga koobkanna waxaa iga caawiyey dad badan oo kubadda jecel iyo wasaaradda cusub ee haddeer lasoo magacaabay fu'aad axmed cali oo isuduwaha cusub ee ciyaaraha gobolka sool ee somalilan loo soo magacaabay iyo isboortiga hore gobolkayguna naga caawiyey iyo bahda saxaafadda insha allah waxaan rajeynaa koobkan iyo koobab kale oo heer caalamiyaba in la qabto salebaan waxaad ii sheegtay inuu ahaa koobkani koob dhallinyarada aadka u yaryar ay ku ciyaarayaan bal iga waran jiilka dhallinyarada aadka u yaryar siday u ciyaarayeen iyo bal rajada ay idin geliyeen bal ka war run ahaantii wallaahi dhallinyaradan yaryar ee afar tobanka kooxood ee koobka ka qaybgeliyey markii hore garoomada waa laska his jiray oo aada wakhti looma gelin jirin laakiin markii ciyaar wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo kubaddooda fiican la arkay rajo badan baana gashay dadkii gobolkuna aad bay u daawan jireen xitaa heer bay gaadheen kooxaha waaweyn ay dhahaan magacayaga ku ciyaara oo diraysyasiiyaan markii la arkay kubad wanaagooda taasuna waxay ku caddaanaysaa in ay ku jirto kubad koraysa oo future leh marka muxuu ka bedelayaa ciyaaryahanada yaryar ee dhallinyarada ah ma inaad tababarka usii xoojisaan waxyaabaha ka khaldan usii saxdaan intaa garoomada waxaa ka dhaca gacanka hadal iyo ciyaaryahanadu iyagoo aan ku qanacsanayn marka laga badiyo bal arrimahaas oo kale ka warran inaydan koob keliya u dhiganaya shuruucdiina aad bartaan iyo nidaamka koobkan muhiimadiisu waxay ahayd inaanu barno in kooxda laga badin karo ayna badin karto kooxuhu waxaysan ogolayn in laga badiyo laakiinse hadda markiis aan waxygelin badan siinay dadkii hore kubadda ciyaar jiray markay ciyaarayaan ay la hadlayaan waxyaaba badan aanu sheegnay tireedhino badan aanu u qabanay aan garoomadooda aalimintada kula hadalnay waxay fahmeen in koobkan keliya aan qaban karin caqabadihii ay u dagaalami jireen waxaa ka mid ahaa dhowrkii sanaa koob la qabanaya laakiinse markay ogaadeen koob kale oo badan la qabanayo dadkii waaweynaa ka horreeyey ay wacigelinayaan la hadlayaan tireedhin badan aanu sinay waxay fahmeen kubaddu inay tahay caddaan iyo madow ciyaaryahannadan aadka u daadayar ma bedeli doonaan ciyaaryahano fara badan oo gobolka ka tegay oo qaar tahriibeen muddo badanna gobolka laleeyahay marka ciyaaraha lagu qabto gobolada way ka dhacaan balwaxaan aaminsanahay leesnana arkay kuwii hore inay kuwii kabataya fiican yihin haddii in yaroo trainina la siiyo oo qaabka maskaxdooda waxyaaba badan oo waay aragnimaha lagu shubo tiriinino badan la siiyo dhanka adkaysinka laga dhiso haddii isboortiga adkaysin laga dhiso uu sagaashanka daqiiqa ciyaarka hore neeftiisu wacan tahay wuu fiicaanaya kubaddooda way fiican tahay wayna bedeli doonaan jiilka soo socda waxaanu ku rajo weynahay xulka gobolka sool inay iyagu ugu badnaadaan sanadada soo socda maxaad ugu baaqaysaa ciyaaryahanada hadda la sheegaya inay bilaabeenba qaarkood inay soo celiyaan inay tahriibaan oo kuwo badan la sheegayo baraha bulshada inayse soo dhigayaan maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ciyaaraha ee gobolka sool wallaahi waxaan ugu baaqayaa inta haddeer joogtay iyo inta niyaddooda ku jirtaba inay gobolkooda aaminaan haddeer horumar badan baa socdaa xafiiska wasaaradda waa la furay kooxihii waa la sharci garanayaa waa qoraalkoodii u socdaa garoonkii gobolkana cawskii watan la dhigayo marka waxaan kula talin lahaa inay taariibta iska daayaan gobolkooda aaminaan ka shaqaystaan weliba wasaaraddu waxay ballan qaaday in dhallinyarada la shaqaysiiyo oo wax lala raadiyo kuwan yaryarada soo kacayana niyadda ay kubadda wahayaan waxaan leeyahay horay usii socda horumarna waad ka gaadhi doontaan kuwa kalena waxaan leeyahay dalkiina aamina oo dhista meel idii dhaanta ma jirto
waa hagaag warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey cabdikariin olol weliyaha v o eda magaalada laascaanood waxaanuu ku wareysanayay salebaan cusmaan cabdi halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o e washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka hodan cabdiraxmaan iyo weliba dalmaryare
asaldhiga ayaan ku hesinta kale
codkaas sida wada jirka ay ugu qaadayeen heesta hodan cabdiraxmaan iyo dalmari hadda intaas kaga nimaadno haatanna ciyaari iyo nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horumarno horyaalka dalka sbain kooxda barcelona ayaa si dirqi ah xalay uga badisay naadiga leganes kadib markii ay ku garaacday laba gool iyo gool goolka guusha waxaa daqiiqadii sagaashanaad rigoore ugu dhaliyey leonel messi oo bilowgii ciyaartana u dahafuray goolka ay hoggaanka ku qabatay barsa ka hor inta uusan barbarayn unai lobes oo weerarka uga ciyaara kooxda leganes waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay kooxda barcelona soo xareyso afar maalmood kadib markii ay guuldarro xanuun badan kala soo laabatay dalka faransiiska halkaas oo ay afar gool dhabarka u soo saarisay kooxda baaqi saint germain ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalka yurub laakiin guusheedii xalay waxay baarsa ku soo celisay kaalinta labaad ee horyaalka laliigaha sbain waxaana hadda ay hal dhibic ka hooseysaa kooxda hoggaanka hayse ee real madrid oo sabtidii laba gool iyo eber uga badisay naadiga isbanyool ciyaaraha kalena kooxda ku jirta booska saddexaad ee sevilla ayaa laba gool iyo eber uga badisay eebaar real sociedad waxa ay hal gool iyo eber dirtay vereal valencia ayaa laba gool iyo eber ku qabatay kooxda atletic bilbao halka selta vigo ay saddex gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda osasuna dhinaca ingiriiska haddii aan eegno kooxda manchester united ayaa usoo gudubtay wareegga sideedda ee koobka f ega ka gadaal markii ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda blackburn blackburn ayaa goolka ku hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan dani graham balse toban daqiiqo kadib united ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan marcos rashford goolka guushana waxaa dhaliyey ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo ciyaarta beddel ku soo galay manchester united wareegga quarterfinalka waxa ay ku soo beegantay kooxda chelsea oo ay la ciyaari doonto ciyaaraha kalena tottenham waxa ay saddex gool iyo eber ay ku garaacday kooxda fulham saddexda goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan harry kane tottenham waxay isku beegmeen kooxda milwall galabtana arsenal ayaa la ballansan kooxda sudden united dhinaca kalena waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka seria aada talyaaniga kooxda roma ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay afar gool iyo gool ku garaacday torino laba ka mid ah goolasha waxaa kala qaybsaday weeraryahannadeeda kale ah aadan jeko iyo maxamed saalax goolasha kale waxaa saxiixay baredes iyo nangolan nabolina waxa ay xajisatay kaalinta saddexaad kadib markii ay saddex gool iyo gool ku khaarijisay kooxda kiyeva verona naboli waxaa goolasha u kala dhaliyey insinye hamsig iyo zeleniski ciyaaraha kalena inter waxa ay hal gool iyo eber uga adkaatay bolonya baskara waxa ay shan gool iyo eber ku cuntay genowa milanna waxay laba gool iyo gool isaga reebtay fiorentina udones waxaa gurigeeda ku garaacday sasuwolo oo ku dubatay laba gool iyo gool semidoriye iyo kalarina waxa ay ku kala baxeen baraajo gool iyo gool ah seeriya-aada talyaaniga waxaa weli hoggaanka u haysta yuventus oo leh saddex iyo lixdan dhibcood waxaa ku soo xigta roma oo leh lix iyo konton dhibcood napoli ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh afar iyo konton dhibcood ugu dambayntiina horyaalka dalka faransiiska kooxda baris saint germain ayaa ka badin weyday xalay naadiga toulouse oo marti ku ahayd magaalada baris kadib markii ay labada kooxoodba ay iska dhalin waayeen wax goolal ah weeraryahanka kooxda b s g edinson cavani ayaa u dhowaaday inuu mar kooxdiisa gool u dhaliyo hase yeeshee tiirka goolka ayuu ku garaacay qaybtii labaad ee ciyaarta baaqi saint germain hadda waxay ku jirtaa kaalinta labaad oo ay la wadaagto kooxda niis waxay saddex dhibcood ka hooseeyaan kooxda hoggaanka hayse ee monaco oo horyaalka ku hogaaminaysa sagaal iyo konton dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
wahagaaga nuur xasan nuur bukhaari ayaana la socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatana waa codka dabacsan ee fanaanada nimco jaamac migl
Waruna fidrada hore
gabdhi iscawra faradku isa araa wabigu faruura
codkaasi nimcad jaamac ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddaeedii galabnimo intaynu mar kale kulmayno waa ismaaciil farjar iyo aniga waa sahre ciido nuur oo idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo
farasku isa araa wabigu faruura